laakiin kolley waxay ila tahay waa marxalad iyo taariikh aan marayno maalin walbana waktigeeda ayay leedahay iyo dhibteeda iyo wax ka qabadkeeda in la isugu yimaado dabcan dad baa dhintay soomaaliyeed oo tiro badan meel kasta baa ku dhintaane cadowga uu dilay marka tacsi in la diraahay waxay ila tahay wax iska caadiya wey tacsidii afariyo tobanka waa diraynaa tii ka dambeeyey siddeed iyo labaatankana waa diraynaa laakiin waxaan u qaatay odayaasha hadlay gaar ahaan waare iyo axmed waxay ka hadlayeen waxaa weeye tacsidu lama diidane waxaa lagu dara wey tacsidu waxay u baahan tahay in laga jawaabo wixii la diray ficil laga muujiyo oo laga jawaabo wey muhiimaddu taasna waa isku raacsanaa dhammaanteen runtii waxaan is leeyahay muhiimaddii shirka kismaayo waxaa ka hadlay walaalkay dib ugu laaban mayno wuxuuna ahaa shir runtii aan is leeyahay wanaag soomaaliyeed baa la isugu yimid wax wanaagsan baana ka soo baxay kan haddaan u fadhino waan isugu nimidna waxaan rajaynayaa sidoo kale in waxaan isugu nimid waxaa weeye baahida jirta iyo dhibta jirta tashi in laga yeesho wax wanaagsan naga soo baxaan wax dadka soomaaliyeed ay ku farxaan ay ka soo baxaan oo micnaheedu ay tahay dowladihii xubnaha ka ahayd dowladda federaalka ee soomaaliyeed iyo dowladdii federaalka ahayd baa shiray maxaa ka soo baxay shirkoodii maxay soo kordhiyeen waxa markaa meesha aanu isugu nimid aanu ka qaadno oo dadkeena u geyno weeye waxa muhiimadda yeelanaya runtii waxaan aaminsanahay xataa markaan ka cabiro howlkan aan fadhino quruxdiisa waxaan isleeyahay aniga rajo soomaaliyeed oo fiican baa jirta walaalkay axmed madow aan ku raacsanahay markii la eego wixii aan soo marnay dhibtii ilaa sagaashan iyo kowda soomaalidu soo maraysay oo dagaaladii qabiilada iyo shidooyinkii badanoo aan soo marray markii la eego iyo meelta maanta aan marayno oo dowladdii dowlad dowlad dhismay oo federaalismkii oo hirgelaya dowladihii oo dhismay dowladdii federaalka ahayd oo wadatashi u fadhiya kana hadlaya maslaxadii dalka soomaaliyeed iyo guddi doorasho iyana meesha joogaa micnaheedu waxaa weeye dhib waa jirtaa wanaag badanna waa jirtaa dowladnimadii soomaalina horay u socotaa marka yaanaan qalbiga iska jebin waan wanaagsannahay inta dhimanna waan gaaraynaa waana guulaysanaynaa cadowgana waana ku raynaa insha allah haddii lahayraa laakiin sideedaba markii waktigu dheeraado waxaa la yidhaahdaa bulshadu way quruntaa sababtu maxay tahay waxa weeye haddaad qashin iska maalmaha hore qashinku ku dhibayaa laba beri saddex beri haddaad iska caadaysato marka dambe qashinku caado kuu noqonayaa marka dambena la-aanta mama noolaan kartidba meel qashin jooga rabta inaad ku noolaato marka waxaan u baahannahay waktiga dheeraada inaan soo gaabino see kusoo gaabin karnaa waxaan kusoo gaabin karnaa in wax badan aan ka bedelo wixii aan hore u samayn jirnay sababtoo ah haddii mar walba aanu waxa qiimayno oo dib ugu laabano oodhana maxaa khaldamay sagaashankii maxaa khaldamay waxaa naga khaldamay sagaashan kooda waa wada garanaynaa sagaashan shantii waxa naga khaldamay waa garanaynaa labadii kun waxa naga khaldamay waa garanaynaa labadii kun iyo afartii waa gara marka waxaa la rabaa in aanu mar walba nidhaahno war tallaabadan hadda hore u qaadnay maxaa tii hore khaldamay oo aanu saxnaa taas waxay keenaysaa marka xalkana in deg deg loo gaaro waktiga dheerna aanu soo gaabino bulshaduna ay wanaagsanaato aysan qurmin wey arrinta ku saabsan waxaan sugna halkan inaan ka hadla ajandayaal badan oo midda ugu muhiimsanatay amniga oo ay ka hadleen saaxiibaday si dhaba ay ugu hadleen wuu arrinta u sheegay ninka la yidhaahdo shariif xasan madaxweyne shariif xasan waxaa weeye waa run in badanoo dalkeena kamid dhib baa ka jirta laysuma gudbo magaalo magaalo u gudbi karta ma jirto annagaa ugu roon oo dhibtuna annaga way wayna haysataa oo daacish iyo shabaab labaduba labada dhinac bay naga kala joogaanoo dhib naguma yara laakiin amnigu waxaan u malaynayaa waxaa la yidhahdaa waalidu waxaa weeye waxaad samayn jirta inaad weligaa samayso haddana aad rajayso waxay kuu soo bixi jireen macsuulkii wax ka duwan aad hesho waxaan u baahanay marka amniga qaabkii loo sameyn jiray haddii ilaa hadda uu wax tari waayey war amniga aan dib u eegno maxaa khaldan maxaan sixi karnaa hal waa ku raacsana walaalkii axmed madoobe waxa weeye wax maalan aan hadda marar qaarna aamisgarayna waxaa weeye in wiilashan yaryarka ah ee shabaab la yidhaahdo ee baadiyaha taagtaagan oo shanbe meel joogto maxay ku qabsadeen dalka ideolojiyad bay ku qabsadeen diin weeye diin khaldan ha ahaato laakiin narrative aad yacni seductive ah oo oo ay dhallinyaradeeni nagala wareegeen ay dalka ku qabsadeen waxaan u baahanay marka inaan isweydiino war maxaan u weynay xabaddu waa meesheeda buntuku waa meeshiisa bebeegu waa meeshiisa waa haysanaa kule amison baa nala joogta ciidamadan hu badan bay haystaan haddana shabaabaa dalka haystaa la leeyahy maxay tahay marka waxaa la yidhaahdaa lagu mahmaha ideolojiyada waktigeedii yimid wax ka dhib badan ma jiraan dadkan vacuum bay heleen vacuum bay heleen vacuum wuxuu u ogolaaday marka inay u ekaadaan in waktigoodii joogo ay dal waktigeeda timid ay noqoto laakiin ma imaan waxaan la helin waxaa weeye narrativeka kasoo horjeeday away wadaadadeeni ictisaam maxaa la yidhahdaa islaax magacyo badan baan maqalnaa aala sheekh waa maqalnaa waraaday xaggee jiraan maxay ula hadli waayeen dadka maxay ugu sheegi waayeen war waxaani diin maaha ya hadday baqi jireen maanta gabdhihii baa soo baxay ciyaalkii rakaaba banaanka u soo baxay banaanka u soo baxa hadla dadka u sheega maxay seenada markaa anagoo og dad qofkun og yahay mararka qaarkood shakaa ku gelaya waxaa is leedaha war ninkan wuxuu sheegay ambee sax tahayba balaayada shaydaankani ya marka waa inaa helaa kalsooni waxa uu sheegayo inaysan sax ahayne ii siinaysa fursad marka haddaan dilo inaanan naar gelayn soo ma marka waxaa loo baahanya marka in aan isku darno in dadkan dadkan la wacyigeliya suu sheegay axmed runta loo sheego wadaadadeenna iyo culimmadeenna iyo yacni maxaa la yidhaahdaa madax dhaqameedkeenna laftoodu kama hadlaan maxay uga hadli waaye ma cabsi baa keenaysa haddaan kulliga wada cabsano waxaa la yidhaahdaa in rasul oran jira wuxuu yidhi the only fear you have is fear itself cabsida keliya a qabtaa waxaa weeye wuxuu kaa guulaystay qofku inaad markaad cabsato cabsida nagu jirtaa cadow aan leenahay waxa weye waa cabsi naftu maalin bay dhimanaysaa in banaanka lasoo istaago marada inta saas la yidhaahdo ma arki jirteen inaanu kulli yaacan hal mar oon bay dhabo orod ku tagno way cararayaan waddanka waa ka tegayaan realtigu taa wey madaxweyne marka waxaa loo baahan yahay maadaama aan isu wada nimid waxyaaba yaryar in la aan dul istaagno kollay ajandayaasheena soo socda ayay ka mid yihiin waxaan ka hadli doono waxaa ugu horeeya dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasad waxay ku imaanaysaa marka maxay ku imaanaysaa waxay ku imaanaysaa wada tashi waxay ku imaanaysaa isu imaati in inteenaani aanu mar walbaaba tashigeenu mid yahay dalkuna stability u helo laakiin haddii mar walbaaba waxaana soo laalaabanayay waa arki jirna dowladda u dambeeyey iskhilaaf wuxuu ku beesgelisan yahay aysan jirin ku dhibsan perceptions oon reality ku beesgelaysnay marka in wada jirku halkan ka bilowdo shirkan ka bilowdo xasiloonsinaas dadku helo ay muuqato inaanu u wada jirno cadowgan inaanu mid ka nahay in inaga naga muuqato ficliyan nooga muuqato af maaha ficliyan ay nooga muuqato in waddanku degan yahay gobolada dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ay wada shaqaynayaan madaxdii ay wada jirto markaasaa dadka laftigiisuna ay meel midoobayaan oo ay meel kasoo wada jeesanayaan waxaan u baahannahay arrimaha masiiriga madaxweyne ee ay ugu horeysa dastuurka oo ah heshiiska bulsho social contractiga dadka ka dhexeeya oo living document oo weligeed nool oo rabna wiilkiisa wiilkiisu inuu ku dhaqmo in si sax looga looga wada hadlo waxna la iska yiraahdo waxaan rabnaa dhanna inay socoto xorayntii dalka xasilintii dalka maamul samayntii dhanna ay socoto dowlad wanaagii dastuurkii horumarintiisii maxaa la yihahdaa federaalayntii oo institutionskii ama haykalkii dowladda dowlad dowlad wanaagsan inaanu dhan dhisano dhanka kalena stabilitygii iyo xoreyntii dalku runtii ay socoto shuruucda dalka lagu dhaqi doono waa in dadka lagu dhaqay wax laga weydiiyaa oon maalin walba aan laga maqal sharci hebel baa baarlamaanku baasgaraynayaa oo iyadoo aan waxba laga ogeyn oo dadka dhutulooci lahaa lagu dhaqi lahaa aysan waxba ka ogeyn wada tashi in laga yeesho aan loo muuqan in wax lala kala cararayo wax la kala boobayo laakiin kalsooni ay jirto wax walbaaba si waadixa oo hufnaan leh oo transparency leh in loo wada shaqeeyo kalsoonina abuuri karta bulshada dhexdeeda ka abuuri karta dowladda federaalka ee dowladaha eh, xubnaha ka ah ka dhex abuuri karta mar walbaaba inay jirta unbaana madaxweyne Een, waxaan kaloo runta ku tarin lahaa hadda institution baa soo bir aqalka sare la yidhaahdo wax badan aanaan ka aqoon laakiin runtii ay tahay eh, the true representation of the states stateka si dhaba ayagu u matelayay laftigoodu mar walbaaba in ay eh, la howlgeliyo oo ay active ka yihiin yacni wada shaqaynta dowladnimo ee dhexdeenna inay ka yihiin ayaan rajeynaya insha allah Een, gabagabadii eh, shirka guul baan u rajeynayaa Eh, waa bilow wanaagsan waxaan rajeynayaa inaad ah, saan ay- ay- runtii aan saan kusii wadno insha allah haddii ilaha yidhaahdo aad iyo aad baad umahadsantihin guri khayr baan rajeynaa